بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وصaxبه أجمعين waxaan noo bilaabanayaa biidni illaahi alkariim dersigaannii konton iyo koobaad ee kitaabkeeni adurar lbahiya fii ma yalzamu almukallafa min alculuumi asharciya aan uga hadlaynay waxaan ku dhex jirnaa axkaamtii soomka gaar ahaan soonka waxyaabaha buriya faslun fi lmufdiraati waxyaabaha qofka afuriya oo soonka ka buriya ayaanu ku jirnaa weeyaan soonku wuxuu leeyahay waajibaad buu leeyahay masalan gaar u ah oo asagoo gooni u ah buu leeyahay arkaan buu leeyahay oo aan soo marnay arkaantiisa ay ka mid aheed imsaagga iyo niyada habeen walba qofku niyada inuu la yimaado maxaa yeelay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man lam yujmic asiyaama qabla alfajr falaa siyaama lah sidaasuu xadiidku u sheeqlan yahay yujamic ma aha ee lafdigii sidii shal aan kusoo sheegnay laakiin lam yujmic weeyaan ajmaca ayuu ka keena weeyaan man lam yujmic qofkaan kulmina siyaama qabla alfajri salaada subax intaan la gaarin ka hor qofkaan soonkii jamcin oo waxaa looga jeedaa aan niyadii sii casmin oon sii go'aansanin inta habeennimo soom uma jiro ou leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam waa xadiid asxaabu sunan iyo ibnu khusayma iyo ibnu xibbaan iyo ay wariyeen oo saxiix yeeleen soonka niyo iyo imsaaq arkaantiisa waa soo marnay shuruud la yidhaha shuruudulwujuub iyo shuruudu sixa ayuu leeyahay umuur waajibida ayuu leeyahay mubdilaad buu leeyahay waxyaaba asaga buriya aayaad iyo axaadiis nabawi ah oo ka hadla baa jirta qaybahaasoo dhan marka way jiraan laakiin hadda waxaan ka hadlaynaa waxa weeye oo fasalkaani ka sheekaynaya waa mubdilaadka ama mufdiraad waa isku ujeedo ama mufsidaad waxyaabaha soofka waxyaabaha soonka fasaadiya almufdiraatu ashyaada qofka soonka ka buriya oo afurin karaahi arbacatun afar weeye buu yidhi kitaabku afar buu ku soo koobay awaluhaa midka koobaad waa midka aan soo marnaye waxa weeye kullu caynin wasalad min manfadin waa cayn walba oo qofka meel furan ka soo gasho weeyaan manfadkaa duleelo oo maftuuxin u sii furan ilaljawfi meel jawfahoo guda lahoo shaygu markuu galo bedeli karta weeye wadaalika kalxalqi hunguriga oo kale dhuunta wax ka laqay gudahay usii gudbayaan soo ma aha soonkii waa buraya mar hadduu dhaafo xa iyo kha booska ay ka soo baxaan makhrajulxaa walkhaa ayaa la yidhaahdaa halkaa haddii shaygu uu dhaafo oo gudaha usii gudbo bis weeye jawfkii baadinkiibuu galay baadin iyo dhaahir baa lakala yidhaahdaa baadinkii gudihiibuu galo soonka waa burayaa weeyaan waxaa lamida waa baadinul udun dhegta baadinkeeda baadinka udunka ama dhegta baadinkeeda inta ah shaygu hadduu gaadho waa inta isku daboolan wixii ka sii dambeeyo weeyaan soonka asagana wuu burayaa way burinayaan weeyaan shay cayn ah oo min acyaani dunyaa ka mida weeyaan haba yaraadee hadduu qofka waxa weeye uu meel manfada ka soo gaadho meelahaa furan oy ka mid tahay dhegta oy ka mid tahay ixliilka ixliilka ibta baa la yidhaahdaa ama labada jid oo wax soo maraan weeyaan masalanba maxaa yeelay ashyaadaasoo dhan soonka way burinayaan weeye ina alwuduu'a mima yakhruj walaysa mima yadkhul wa inama alfidru mima dakhala walaysa mima kharaja waxaa la yidhaahdaa nabigeenna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaan rabaa cabdullaahi ibni cabaas weye nabiga ma aha cabdillaahi ibni cabaas baa wuxuu yidhi ilaahay raadiha ka noqdee xadiid imaamulbayhaqi oo warinayo oo sanadkiisu xasan ou yahay ama saxiix bay culummadu dheheen weesadu waxay ka ahaataa shayga soo baxa qofka markay wax ka soo baxaan hadda oo masalan ba labada jid ay wax ka soo baxaan weesada ayaa burta laakiin soonka buriddiisa marka la fiiriyo waa bilcagsi bay culummadu dheheen waa bilcagsi buu saxaabigu leeyahy walaysa mimaa yadkhul buu yidhi weesada waxay ku burtaa qofka wixii ka soo baxa laakiin wixii gala kuma burto oo maalan ba hadda haddaa macnaha waxa weeye hadda wax cunto oo joofkaaga wax galaan soonkii wuu burayaa laakiin haddii wax soo baxaan soo bixiddaa haddii aad matag xataa noqdo adugu aadan ka sukeenin ku burin maayo soonkii ku burin maayo soonka wixii adigu a macnaha jawfka gala weesada horta aan ka hadalnay weesada wuxuu yidhi shayga soo baxa ayaa ay ku burtaa buu yidhi oo laga weese qaataa walaysa mimaa yadkhul wa inama alfidru laakiin afurka marka la joogo mimaa dakhala qofka wixii galabaa soonkii buriya oo ah soonkii ka afurinaya walaysa mimaa kharaja laakiin wixii ka soo baxa hadda qofku waxa weeye markau xaaji gudasho musqoshii u galo waxbaa ka soo baxaya shaygaa soonkii ku buri maayo laakiin labadii jid haddii wax hadda galaan shaygaasa soonkii burinaya weeyaan marka waa masaa-ishay isku khilaafsan yihiin weeye maxaa yeele soonku huwa alimsaaku can kulli maa yasilu ila aljawf baa la yidhahdaa jawfkana waxaa kamid a baatinu ludun waddubur waalfarj ayaa kamid a wadarbatu ma'muumatun cala alra's ow jaa'ifatun fi lbadan fi lbadan baan rabaa yacni badankan haddii meel hadda ka duleesho ama madaxii oo kaleeto inta wax qofka wax la gaarsiiyo gudaha hoose ay wax gaarhaan oo kaleeto kuwaasoo dhan baa ka mid a kuwaasoo dhan ayaa ka mid a weeyaan marka shay min acyaani dunyaa qofka haddii ou masalanba ou jirkiisii gaaro sidaasi soonkii uga burayaa weeye acyaanu dunyaa waxaa ka mid a addukhaan ila ljawf baa la yidhahdaa wain tacamada fadxa fadxa wain tacamada fataxa fadxa fiihi lidalik id laysa huwa caynan curfan wainamaa huwa wain kaana mulxaqan biha fi baabi alixraam liana dukhaan alcuud laysa lahu jirmun yadharu fi lkhaarij waama dukhaanu dukhaan baa la yidhahdaa wy almacruuf buu leeyahay weeyaan aladi yushrabu bisijaarati aw alqalyuun aw ashiishati waxyaabo la cabo oo qiica macnaha qofka ku baxayo caynta noqonaya isagu dhib buu qofka u keeni karaa buu leeyahay weeyaan oo qofku hadduu isticmaalo soonkiisi waa ku burayaa weeye adugu calaa xaasil wax walba oo caynaho min acyaani dunyaa ka mid a ayaa soonka buriya waa midka koobaad oo qofka ka afurinaya haaniiha midka labaad alistiqaa'atu ishunqaacin weeyaan wa hiya istiqaa'adu an yatacamada waa inuu u qasdo ikhraaja alqay'i hunqaacada soo saariddeeda kas buu iskaga raadiyey asagaa u kasay oo hunqaaca iska keenay ama daacadiibuu iska keenay shay gudaha jira baadinkaa bannaanka u soo baxay soonkii wuu burayaa weeye soonkii wuu ka burayaa maxaa yeelay nabigeenna wuu caddeeyey qofka haddii hunqaacadu ka qaalib noqoto oo iyadu ka soo fakato oo uusan waxba dib ugu laabanin yacni hunqaacadu waxaa jira mar aysan soonka burin waa markay kaa qaalib noqoto qaalib noqoshadu waa maxay adigoon iska raadin bay kaa soo fakatay waad is-ilaalisay in wax kugu laabtaan madaxii baad fooralisay nijaastiina waad ka luqluqatay laakiin adigu iskama aadan raadin oo isma raacinin bes intii soo baxda unbaad ku joojiday markaasoo kale soonku burin maayo laakiin adigu haddii waxa weeye hunqaacadii aad iska raadiso oo sidaa ay kaaga timaado ood adigu iska soo saarto markaas soonkii wuu ku buraa weeyaan sida xadiiska nabiga ku cad alayhi salaatu wasalaam bikhilaafi haadaa xukunkaani bikhilaafi maa maladii kee ayuu ka bedelan yahay low qalaba bikhilaafi maa shay bedelkiis buu ahaaday low qalaba haddii uu ka qaalib noodahu qofkii alqay-u hunqaacadii oo ka soo fakato falaa yufdiru markaa afurin maayo oo soonkii ku buri maayo midkaas macnaha waxa weeye haddii iyadu hunqaacadii ka qofka ka soo fakata baa la yidhi oysan dib waxba ugu laabanin markaa soonkii ma ku buro oo waxyaabaha soonkii buriya markaa ka mid noqon mayso weeyaan maxaa yeele waxa weeye markaa waxaa shardi ah in aanoon dib wax ugu laabanin taas baa shardi ah weeyaan ou iska ilaaliyo in hunqaacadii ka soo baxday wax ku laabtaan waa inuu iska ilaaliyo markaa soonka ku burin maayo soonka kuma bura weeye taas way ka soo reebeen xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam baana loo deliishaday athaalithu thaalisuhaa masalada saddexaad oo soonka buriya alistimnaau istimna weeyaan yacni iska manikeerisha hawa qof iska keenay bay culummadu ku miithaaliyaan wa huwa istimnuhu istinzaalu lmaniy mani iska soo dejin dalbideed weeye biyadihi waa wax xaraam ah yaddiisa inuu isagu uu iskaga raadiyo oo markaa yaddiisa gacantiisa uu istimna iskaga keeno qofka bini aadamka ah soon oo soomanaa qofka muslimkaah oo soomanaa waa ka xaaraam soonkana waa kubra waanaba xaaraam weeyaan bilkuliyanba ow bimubaasharatin ama mubaashara inuu macnaha manidii iskaga keeno weeyaan mubaashara baashirid oo zawjadiisii mathalanba ou la baashiro isagoo sooman oo mubaasharadaasi waxa weeye xaraamta noqonaysa waxaan rabaa macnaha waxa weeye xaraamta ka noqonayso soon ou dembiga ku gelayo ka mufaakhadatin weeyaan wa mucaanaqatin wuu dhudhunkoodo weeye dhunkoosho iyo waxyaaba sidaasoo kaleeta u mathalan ba sameeyey markaasuu soonkii sii fasaadiyey daqalad buu ku dhacay weeyaan ila nabigu waa kii ka anfiyey calayhi salaatu wasalaam qofkii looga baqayo oo dhallinyarada ahaa markii arrintaa uu su-aalay nabigu maya buu yidhi qofkii waa nin waayeelaba u yimid markaabuu nabiga su-aalay calayhi salaatu wasalaam dhib male asaga waa loo fasaxay weeyaan maxaa yale taabashada qofku zawjadiisa uu taabto iyo dhunkooshada uu dhundhunkoona asagoo sooman haddii ay ka imaan uu og yahay in istin khuruujulmani inay ka imaanayso oo soonkiisi ku fasaadayo xaraan bay noqotaa baa la yidhi haddii uusan arrintaa ogeynna karaahay noqonaysaa weeyaan karaahay noqonaysaa weeye marka bilkuliyanba inuu macnaha waxa weeye oo wixii dhib soonkiisa u keenaya qofka sharcigu waa ka fageeyo oo waa ka xaaraan ba la yidhi waa macnaha soonka wixii dhib u keenaya waa laga xarimay marka karaahadaasa karaahatu tanziih iyo karaahatu taxriim ay u qaybi jireen weeyaan waa arki doonaa axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam aw bimubaasharatin aw taqbiilin manidiibuu iska keenayoo wuxuu iska keena biyadihi aw bimubaasharatin aw taqbiilin dhunkoosha ayuu iska keena weeyaan saddexdaa mid ka mid a haddii istinzaalulmani uu ku yimaado soonku waa ku buraa taqbiilkaasoo bilaa xaa'ilin ahaaday weeyaan weliba haddana ahaaday yacni waxa weeye ow istinsaaluhu bitaqbiilin bilaa xaa'ilin teed la-aan oo waxba ka xigin weeyaan wuu ku afurayaa soonkii waa uga burayaa laakiin iyadoo wax ka xigaan hadduu gabadhii mare ka xigtoo kale zawjadiisii dhunkoodo ee markaa mani ka timaado falaa yafduru maa lam yaqsid ikhraaj almani weeyaan uga buri maayo uga buri maayo markaasoo kaleeto ama hadduusan intaa macnaha isagu hadduusan u qasdinin ama idaa qasada daalika wakharaja almaniyu fahuwa istimnaa'un oo fayabdulu oo fa yafduru bihi mutlaqan weeyaan bixaa'ilin ow la sidaasay u kala qaadeen haadaa xukunkaasi bikhilaafi nusuuli almaniyi binafsihi xukunkaasi wuxuu khilaafsan yahay oo iyada aan soon ku buraynin haddii manidii oon iska timaado weeyaan iyadoo wax cillo ah iyo wax arrimahu meesha yimid ba aysan jirin ayuu qofkii soomanaa isku arkay mani ka timid soon ku buri maayo qabays oon baa ku waajibaya maahane soon ku buri maayo ow binadarin ama waxay ku soo baxday oo uga timid gabadhii ama wiilkii qofkuu doona ha noqda ee fiirin oo markaa uu zawjadiisii fiiriyey aragtidaas ayay mani uga timid qabays haba ku waajibe waxa weeye soon ku buri maayo ow fikrin ama fikir bay uga timid oo wuu ku tafakuray wuu ku tafakuray weeyaan zawjadiisiiba ku tafakuray ayadana soonku buri maayo aw ixtilaamin ama waxa weeye ixtilaam buu mathalanba hadde markii ou tafakur aan leenahay iyadiina waa la mid day zawjkeed inta ku tafakurto mani ka timaado aw ixtilaamin ama qofkii isagoo hurdaya ayuu isku junuboo ixtilaam bay manidii uga timid fa innahu madkuurkaas oo dhan intaas masalo oo lasoo sheegay laa yufdiru qofku ku afurin maayo soonku uga buri maayo maxaa yeele mubaasharo maahan intaasoo dham mubaasharo maahan weeyaan raabicuhaa masalada afaraad oo soonka burida aljimaacu weeyaan ila waa xaaraam qofku isagoo sooman gabadhiina waa ka xaaraam zawjkiina waa ka xaaraam jimaacaasoo bitaqyiibi alxashafati calaamada gudniinka qadarkeeda ciliddeeda ahaatay fii farjin weeyaan qadarkaa gudniinka calaamada ah haddii waxa weeye ay taqyiibkeeda la helo oo qadarkaasu ay ay macnaha waxa weeye qadarkaa gudniinka gudniin kale ou dhab u gaaro waxa weeye ama ou qadrihaa min maqduucihaa fii farjin qubulin aw duburin min aadamiyin aw kayrih wain lam yasil walow bixaa'ilin haddii qadarkaas cala xaasil waxa weeye masalan zawjkii zawjadiisii ka xaaraamta eedoo kaleeto iyagoo camdi u samaynaya weeyaan maahan halmaan laga hadli maayo camdi ayagoo arrin ilaa soonka oo dhan marka uu burayo shay walboo lagu yidhaahdo soon ou buriyaa waxaa shardi u ah camdi iyo qofku kas inuu ula yimaado oo inay arrintaasu xaaraamtaan oo ku cilmi lahaado weeyaan isagoo marka arrintaa kas u samaynaya haddii qadarka intaa la eg qaybuubadiisa la helo oo macnaha waxa weeye qadarkaas ay labadaa qadar ay isgaaraan soonkii wuu burayaa weeyaan wa shardu lmufdiri qofka soonka shayga ka buriya shardigiisu an yafcala waa inuu sameeyo qofka soomani hu shaygaa waa inuu sameeyo caamidan xaal oo u kasayo kas waa inuu sameeyo weeyaan caaliman xaaluu ku cilmi leeyahay taxriimnimadiisa daakiran xaaluu xusuusan yahay lisawmi mukhtaaran xaal ou doortay arrinka inuu sameeyo oo cidina ku qasbinin shuruuddaa markii la helo ayuu soonku burayaa weeyaan fa in akala qofku hadduu wax cuno isagoo ishalmaansan oo soonkii halmaansan ama lagu qasbay ama arrintan cuniddaa inay bana xaaraam tahay cilmi uma leh waa qof hadda muslimka soo galay islaamka soo galay oo hadda muslimay oon cilmiba ulahaynba isagoo ishalmaansan bou wax cunay ow shariba ama wow waxbuu cabbay aw istamnaa ama mani buu iska keenay aw istaqaa'a ama waa ishunqaaciyey ama dhegtiisiibuu inta qoraga layskaga soo saaro yacni dhegaha lagu dhakaydoo kaleeto masalanba dhegtiisii geliyo gudaheedii jawfkii inta ishalmaamay ilaa kas haddii loo sameeya soonkaa ku buraa lagu yidhi ow jaamaca ama zawjadiisiibuu la kulmayoo jimaac baa dhex maray naasiyan xaalu halmaansan yahay iyaduna halmaansan tahay lisawmi ow mukrahan ama xaal buu arrintaa yahay mid la dirqiyey ayuu wax cunay oo wax cabbay ama mani iska keenay aw istaqaa aw jaamaca isagoo la qasbay weliba ikraahaasu kayro zinaa baa la yidhaahdaa ilaa iyada ikraaheeda cudurdaar ma lahani ow jaahilan ama xaal uu yahay mid jaahil ka ah jaahilkaasoo macduuran jaahilka laba loo qaybiyaa jaahilkaasoo macduuran loo cudurdaaray oo jaahilka macduurka waa maxay masalan waxa weeye jaahil macduura markaad maqasho waa qof hadda islaamka soo galay oo horay aan mus macnaha u aqoonin islaamka axkaamtiisa ama waa qof ku barbaaray baciidan cani lculamaa oo weligiiba aan diinba maqlinba cudurdaar buu leeyahy intaasoo dhamme hadday qofka nuucaa iyo dadkaa ka dhacaan fa innahu madkuurka fa innahu qofkaasi laa yufdiru afurin maayo fa innahu madkuurkaasi laa yufdiru qofka ma afurinayo ama intaasoo dhan fa innahu qofkaasu laa yufdiru ma afurayo isagoo ishalmaansan haddou wax cuno ama wax cabo ama mani iska keeno ama isunqaaciyo ama sawjadii soonka isagoo halmaan sawjadiisii isagoo wada kulmaan ama lagu qasbo soon ka buri maayo isagoo jaahilkaa in wax la cuno inaysan bannaanayn haddou wax cuno jaahilnimaduna cudurdaar oo u leeyahay soonka buri maayo isagoo jaahilka ah in wax la cabo jaahilka ah cudurdaarna oo u leeyahay haddou wax cabo soonka buri maayo hadduu ishalmaamo nabigeennaaba noo sheegay calayhi salaatu wasalaam rasuulkeennu wuxuu leeyahay qofkii wax cuna ama wax cabba soonka inta halmaamo soonkiisa ha taam yeesho ilaahay baa quudiyey oo waraabiyuu yidhi nabigeennu calayhi salaatu wasalaam yacni xag ilaah baa laga quudiye oo laga waraabiyey ee soonku buri maayo marka sharcigeennu sidaasuu noogu cudurdaaray wixii cudurdaar leh sharciga sidaasay ugu cad yihiin weeyaan fa innahu laa yufdiru baa la yidhi fa innahu laa yufdiru ma afurayo weeyaan haddee soonka waxaa la yidhaahdaa axkaamtiisaba qofku waa inuu barto oo axkaamtaas soonka wuxuu leeyahay aan hadda ka hadalnay shay ka mida acyaanta adduunyada jawfka qofka hadduu gaaro kas u gaaro soonku waa ka buraya kas hadduu isku hunqaaciyo maxaan dhahnay iyadana soonku waa ka buraa weeyaan laakiin hunqaacadu hadday kaa soo fakato dibna aan wax kuugu laaban nijaastiina aad iska ilaalido ka lulqotay soonkaa buri maayo haddii uu sameeyo zawjkii ama zawjadii aljimaacu camdan walow bikayri inzaal soonku waa ku buraa laakiin halmaan hadday tahay ama ikrah hadday tahayna waa haddaba anagii soo maraynay ku burin maayo wuxuu soonku ku buraa khuruuju lmani bitacamud alistimnaa aw bilmubaashara ka khuruujihi bilamsi waalmucaanaqati waalqublati oo bilaa xaa'il oo anagii soo marna weeyaan waa ku buraa soonku laakiin hadday binadarin iskaga soo baxdo binafsihi ow bitafakurin ow biixtilaamin afartaa masalo hadday manidu ku timaado inaan qabays ku burayn waa soo marnay wuxuu soonku ku buraa waali ilaahan ka magan galnaya laxdatan ilmilicsi wax la eg ilaahay naga caafiye noomana keene ah qofkii qaban ilahay ka caafiye waalida soonka way buridaa weeyaan way buridaa baa la yidhi waxyaabaha soonku ku bura waxaa ka mid ah gabadha iyadoo sooman xayd hadduu ku dhaco dad baa waxay ugu sheekeeyeen iska sii dhammaystiro maalinka inta kaaga laaban qolna waxay ka dhaadhiciyeen baa la yidhi mayee cunto ma cuni kartid weeyaan waaba xaa'idaba yaa u baneeyeba soonka hadda iyadoo sooman xayd ka yimaado soonkii waa buray weeye sharcigana wuxuu u baneeyey inay wax iska cabto wax iska cunto maba u jiro soon weeye mana soomi kartaba hadde soonba uma jiro weeyaan maalinkaasna qadaheeda waa laga rabaa weeye qadaheeda waa laga rabaa dadka qaar baa laga dhaadhiciyaa la yidhi soonka adigoo maalinkii dhex maraya haddii arrintaas kugu dhacdo inaan qada lagaa rabin weeyaan inaan qada laga rabin dad baa saa loo qalday waxyaabaha soonka buriya nifaaskaoo kaleeta ayaa ka mid a waxyaabaha soonka buriya waxaa ka mid a aridda ilaa cibaadadiisii oo dhan ba ayaa baaba'aysa ilaahan ka meegalnay waxyaabaha soonka ku bura waxaa ka mid a qofka haddii laga bilaabo salaada subax markay dhalato ilaa laga afuro inta ka dhaxayda ou suuxsanaado weeyaan aliqmaa ayaa la yidhahdaa mirdabool oo qadar maasheeyo weeye jamiica nahar maalinkoo dhan maalinkoo dhan weeyaan ayuu mirdaboolnay baa la yidhi ama oo wareersanaay weeyaan ama oo wareersanaay haddii uu sidaas maalinkii dhaad u mirdaboolnaado ilaa safiinaan kusoo mar in soonkiisa aan waxba ka jirinin laakiin hurdadu lamid ma aha khayr badan baa ku dhaafay oo hadda waxaad ku dhacday cibaado dhan baa ku dhaaftay soonka kubura lagu dhihi maayo qofka haddii maalinkii o dhan ba uusa soo kicin oo hurdo ay sidaa maalinkii o dhan ba iska hurday hurda la fakatayba sow xala u suxurta u jiiftay oo waxuu kacay ayadoo haddana la afurayo xala markuu niyeystay oo suxuurtay buu jiiftay ayadoo la afurayo soo kacay soonkii waa u jiraa maantao dhanna wuu jiifay la dhihi maayo maanta waa jiiftay adigana soonkuma jira la dhihi maayo taa iyada dhib u keeni maysa baa la yidhahdaa qoraxdu intaysan dhicin qofku hadduu afuro isagoon xaqiijinin qoraxda inay dhacday ama aysan dannigiisa qaalib ku noqonin hadduu iska afuro soonkiisa wax kama jiraan waa in la iska xaqiijiyaa marka la afurayo ama dannigaaga ilaa aad istiraad alla ileh markaan waxba ma laabna markaasaa la afuraa ama aada xaqiijido weeyaan qaybahaasoo dhan ayaa soonka buriya qaybahaasoo dhan baa soonka buriya weeyaan laakiin waxyaabaha aan soonka dhib u keenaynin waxaa ka mid ah cayn adduunyadaa la yidhi cayn min acyaani iljanna qofka haddii joofkiisa ay gaarto soonku buri maayo qofku haddou halmaan ama waxa weeye uu wax ku cuno asagoo ishalmaamay ama wax cabo asagoo sooman waa ishalmaamay waxbuu sameeyey soonka buriya uga buri maayo soonku waxaa la yidhaahdaa xakada qofka uu qaaqoodo xakada la tufo marka la sooman yahay hadday ka soo baxdo min jawfin qahran jawfkiisa hadday waxa weeye horta ka soo baxdo ay ka soo baxda baa la yidhi min daahirin ilaa jawfihi hadday af gudaha ka soo baxdee bannaanka markay timaad dib ugu laabato hadday dib ugu laabato isaga oo gemi kara oo iska tuurin kara kasadu u sameeyo soonku waa ku burayaa weeyaan laakiin hadday ka soo tagto min ra'sihi ilaa badnihi waa la mid iyaduna weeyaan lianna haadaa min baadinin ilaa baadinin ba la yidhi iyadana taas maya taas kuma burayo weeyaan iyadana kuma macnaha kuma burayo min ra'sihi bay ka soo tagtay ilaa badnihi bay aadday ilaa min dhaahirin ilaa ilaa min baadinin ilaa baadinin weeyaane candhuufta oo min macdinihi laga laqo waxaa la yidhahdaa candhuufta afka gudaheeda intay ku jirta waa godkeedii haddaan wax la socdaahi jirin cunto afkaaga ku hartay hadday candhuufta raacdo ood la laqdo markaas soonka dhib bay u keenaysaa weeyaan waa kaa burayaa soonka laakiin hadday candhuuftii candhuuftii oo khaalisa tahay bannaankana u soo bixin ee aada laqdo dhib ma leh dadka sooman oo cilmiga aan akhrisanin oo maantoo dhan candhuuf tufowga ku jira waxaa ku dhici kara dhibaato badan oo qofka uu macnaha afkiisu qallalo oo haraado oo oon u yimaado maantoo dhan hadduu candhuufta oon iska tufayo candhuufta markii aad dhiig iyo wax la socdaan iska tuf oo afka ka luqluqo oo afkaaga dahiri oo qofku markuu wax cuno waa inuu cadaysado oo ilkaha waxa ku jira ka bixiyo oo iska hubiyo kabacdi candhuuftan caadiga ah ee afkaaga ku dhex jirta oo iyadu aan bannaanka xataa bushimaha bannaankooda imaanin soonka dhib u geysan maydo haddaad laqdo haddaad laqdo weeyaan laakiin waa shardi waa inaan wax raacin baa la rabaa weeye waa inaan waxaba raacin baa la rabaa qofku waxyaabaha tarafuhaadka inuu iska dhaafo ayaa markuu sooman yaha wanaagsan laakiin hadduu indhakuul oo kala marsado kareem oo kale hadduu ismariyo waxyaabahaasoo kale soonkay ka burinayaan la dhihin maayo haddii isagoo sooman tisqi ordaya ou afkiisa dalaq yidhaahdo isagoon isagu u kasinin soonka buri maayo boor bidaya ama budo bidaysa hadday afkaagi gasho soonkii kaa burin maayo waxyaaba sidaasoo kaleeto soonka ma burinayaan qofku markuu weyse qaadanayo haddii waxaa la yidhi qofka sooman markuu weyse qaadanayo waxaa la rabaa in aan luqluqashada ilaa luqluqa iyo istinshaaq istinshaaqa shayga la yidhaahdo luqluqashada iyo sandaarsiga nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waa sunnu yidhi labaduba sala allahu calayhi wasalam waxaa la yidhahdaa labaduba waa sunna weeyaan maadaama labaduba sunno ay yihiin qofku markuu sooman yahay waa inuusan ku xeel dheeraanin oo luqluqa aan biyaha afka laga badin aadna loogu fogaanin haddii adigoon afkeena ka badin aadna ugu fogaanin biyihii aad ku luqluqanaysay ay kugu fakadaan baa la yidhi saddexdii marna aadan ka badin soonku kaa burin maayo soonku buri maayo weeyaan qofku asagoo sooman haddii dhiig laga saaro oo la toobo ama la sarsaro fasdigaa iyo sarsarintaa soonku buri maayo xadiiska ku soo aroorayna waxaa la yidhaha waa daciifin ama shay bure ayuu ou macnaha u banbax iyo waxyaaba sidaasaa lagu tafsiiriyaahe burid maahan wey soonku buri ma calxaasin masaa-ishaasoo dhan ayaa halkaas macnaha buridda iyo marka soonka laga hadlayo ayaa looga sheekeeyaa weeyaan halkaas waxaa noogu dhammaaday dersigeennii konton iyo koobaad ee aanu soonka uga hadlaynay axkaamtiisa iyo waxyaabaha soonka buriya ama soonka fasaadin kara weeyaan ilaahay ha nagu anfaco oo ramadaanka kumayaalka la xoraynayo ilaahay ha nagu daro subxaanahu wa tacaala cafigiisa iyo makfiradiisa ilaahay hana siiyo ramadaankooda kuwa xafida oo ilaaliya oo ilaahay daraaddii u sooma cibaadadiisa si wanaagsan u guta qiyaamkiisa la yimaad ilaahay ha nagu daro hada wabiاllaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat اllaahi wbarakaatu